miikaa cutubka saddexaad oo anigu waxaan idhi waan idin baryayaaye madaxda reer yacquub iyo taliyayaasha dalka israa'iilow imaqla soo idinkuma habboona inaad caddaaladda taqaaniin idinku wanaag waad necab tihiin oo sharkaad jeceshihiin oo haraggoodana waad ka murxisaan oo hilibkoodana lafahooda waad ka mudhxisaan oo weliba waxaad cuntaan hilibka dadkayga oo haraggoodana waad ka siibtaan oo lafahoodana waad jejebisaan haa oo waxaad u kala googoysaan sidii hilib dheri loo diyaariyo iyo sidii hilib digsi ku jiro markaasay rabbiga u qayshan doonaan laakiinse isagu uma uu jawaabi doono oo weliba wakhtigaas wejigiisa wuu ka qarin doonaa waana sidii ay iyagu filimahooda xumaanta ugu sameeyeen rabbigu sidaasuu kaga leeyahay nebiyada dadkayga qalda oo qaniina oo haddana ku qayliya nabad oo ku dhawaaqa in lala diriro ku alla kii aan afkooda wax ku ridin haddaba sidaas daraaddeed waxay idiin noqon doontaa habeen waxbana laydima tusi doono oo waxay idiin noqon doontaa gudcur mana aad faalin doontaan oo qorraxdu way dhici doontaa nebiyada oo jooga oo maalintuna way ku madoobaan doontaa iyaga oo kuwa wax arka way ceebaabi doonaan oo faalayayaashuna way isku wareeri doonaan haa oo dhammaantood waxay dabooli doonaan bushimahooda waayo ma jirto jawaab rabbiga ka timid laakiinse sida runta ah aniga waxaa iga buuxa xoog iyo caddaalad iyo itaal oo ruuxa rabbigu igeliyey si aan reer yacquub xadgudubkiisa ugu sheego oo aan dadka israa'iil dembigiisa ugu sheego madaxa reer yacquub iyo taliyayaasha dalka israa'iilow waan idin baryayaaye waxaan maqla kuwiinna caddaaladda necab oo qumanaanta qalloociya siyoon dhiig bay ku dhisaan yeruusalaamna xumaan bay ku dhisaan madaxdoodu laaluush bay wax ku xukumaan wadaaddadooduna kiroobey dadka wax ku baraan oo nebiyadooduna lacag bay u faaliyaan oo weliba rabbiga bay ku tiirsadaan iyagoo leh soo rabbigu dhexdayada ma joogo balaayo innaba naguma degi doonto haddaba sidaas daraaddeed idinka aawadiin siyoon waxaa loo jeexi doonaa sida beer oo kale oo yeruusalaamna waxay noqon doontaa taallooyin burbur ah oo buurta guriguna waxay noqon doontaa sida meelaha sare ee kaynta ku yaal oo kale